الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كل جرني كتاب جني الفقه المنهجي سيما بلوغي حجك أيين وشوقني وحي علماء إنه قصة ورمين ereybixinta xajka iyo cumrada xukunka iyo daliilka uu leeyahay xikamu lxaji waalcumra wa fawaa'iduhumaa halkana waxay inooga hadlayaan culimadu xikmooyinka iyo ujeeddooyinka xajka iyo cumradu ay leeyihiin iyo faa'iidooyinka laga helo dariskeenna xadiidka xadiidii ugu dambeeyey mid ka mid a ayaan in yar kaga noqonayaa waa xadiidu jaabir bnu suraaqa annahu sa'ala nabiya sala allahu alay sl can ilcumra ayuu weydiiyey faqaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaa walicaaminaa haada ma sanadka yagan unbaa haadaa haadaa kana am lilabad mise waa weligeedba macnaha sida xadiidkii dheeraay ee xadiidu jaabir ee xajka nebiga sala allahu alay slm ka warramayaba uu tilmaamayey nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu yihi faman kaana minkum laysa macahu hadyi qofkii aan hadyi wadanini falyataxallal ha xalaaloobo waliyajcalha cumra cumraha ka dhigta markaa halkaasay markaa su-aashu ka dhalatay oo masanadkaigan unbaa la imaatiga cumrada lala imanaya bilihii xajka ama yacni xajkii iyo cumradii la israacinayaa masanadka yagan oo keliya unbay gaar ku tahay am lilabad mise hadda iyo waktiga soo socdaba cumrada xilligaa la samaynaya way bannaan tahay markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi intuu gacmihiisa sidaa midood midka kale u dhex geliyey ayaa wuxu uhi dakhalat ilcumratu fi lxaji maratayni laba jeer ayuu yihi cumradii waxay gashay xajkii bimacnaana waxaa looga jeedaa cumrada yacni way bannaan tahay ama acmaasheediiba acmaashii xajka gudagashay oo yacni waa la isdhexgelin karaa ama bilaha xajka waa la samayn karaa cumradii laa markaasuu nebigu yidhi bimacnaa laadaasina waxa weeye yacni sanadkeenan oo keliya cumradaa xilligaa la samaynaya uma sugnaanine bal liabadin abad weligeed ayaa sidaa la samaynaya xilligaa waa la samayn karaa oo qoladan quraysheed baa cumrada la sameeyo bilaha xajka u arkayey inay dembiyaasha ugu waaweynay tahay saa daraaddeed buu u buriyey ka soo gudub xikamu lxaji waalcumra xajka iyo cumraha xikmooyinkeeda iyo ujeeddooyinkeeda wa fawaa'iduhumaa iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin laqad sharaca allahu ilaahay wuxuu u jideeyey licibaadihi addoommadiisa asharaa'ica sharaa'icdii buu u jideeyey wafasala lahum laxkaama axkaamtiina waa u kala saaray muxuu ugu cad ugu jideeyey muxuu ugu kala saaray taxqiiqan xaqiijin daraaddeed limasaalixihim danahooda iyadoo la xaqiijinayo alcaajila danahooda degdegaah ee adduunyo waalaajila iyo kuwooda dambe ee aakhiraba fi ddiini masaalixdooda xagga diinta wadunyaa iyo xagga adduunyadaba ilaahay wuxuu addoommadiisa sharaa'icdan iyo axkaamtan ugu jideeyey wuxuu weliba axkaamtan ilaahay ugu kala saaray xaqiijin masaalixda iyo danaha ay leeyihiin addoommadu masaalixdooda degdegee adduunye iyo masaalixdooda aakhiraba masaalixdooda diineed iyo masaalixdooda adduunyaba in loo xaqiijiyo waayo diintu dhammaanteed waxay u timi inay maslaxadda iyo danta addoommada labada daaladba ay xaqiijiso wixii mafsadiyo xumaana ay meesha ka saarto walaqad ashaara alqur'aanu alkariim qur-aanka kariimkaahina wuxuu ishaaray cinda dikri alxaji xajga sheegidiisa agdeeda markuu xajka sheegayey ilaa wujuudi manaafica manaafic iyo waxtara linnaasi dadka inay ugu sugnaadeen wa masaalixa lahum iyo masaalixyo inay ugu sugnaatay faqaala tacaala ilaahay wuxu uhi liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaami macluumaatin على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وحكاه الرئيسي وإلهي لنبي الله إبراهيم وأذن في الناس بالحج ضدك ودواق وأغيسي حجك مركض ودواقدين وأغيسيسو يأتوك رجالا ويكوي مريان ضدك وأغيسو حجرين يقول وين وعلى كل ضامر إياه نيب كستاء الله قولن قوليه وبقلا لنا يغو صارا يأتينا من كل فج عميق waxaanay ka iman doonaan jiho kasta iyo naaxiyo iyo dhinac kasta oo fog iyo dariiq kasta oo fog way ku iman doonaane u yeedh baa lihi sidii ayuu dabeetana ugu dhawaaqay ugu yeedhay sidii baa markaa uu ku ajibay qof kastoo ilaahay u qoray inuu soo xajiyo dabeeta halkaasay cillo u tahay oo maxaad ugu yeedhaysaa maxay u soo xajinayaan liyashhaduu inay xaadiraan oy goobjoog u noqdaan manaafica lahum manaafic iyo dheefo u sugnaaday wayadkuru sma allaahi iyo ilaahay magaciisa inay ku xusaan fii ayaamin macluumaatin maalmo la yaqaano oo tobankaa dilxija ama ayaamu tashriiqa ama maalinta carafa iyo ah calaa maakii inay ku xusaan korkiisa rasaqahum ilaahay ku arsaaqay min bahiimati lancaami nicmoolayda ma yeedhaankaa fakuluu minhaa nicmoolaydaa wax ka cuna baa ilaahay yidhi markaa qalataane hadyigii wa acimuu waxa quudisaan albaa'isa ka dhibaataysan alfaqiira ee baahan isagana quudiya qaala ibnu cabbaas radia allahu canhuma wuxuu uhi turjumaan lqur'aan fii tafsiiri hadihi laaya isagoo fasiraya innahaa manaaficu dunya waalaakhira manaaficda ay xaadirayaan waa manaafic iyo dheefo adduunyo iyo kuwa aakhiraba amaa manaaficu alaakhira manaaficda iyo dheefo aakhiro fa ridwaanu llahi tacaala ilaahay raali noqoshadiisa weeye ilaahay baa kaga raali noqonaya janno ayay ku helayaan dembi dhaaf ayay ku helayaan wa amaa manaaficu dunyaa adduunyada manaaficdeeda iyo dheefahay ku helayaan famaa yusiibuuna waa waxay asiibayaan ay helayaan ee min manaafici lbudn geelaa la qalaya manaaficda iyo dheefdiisa wadabaayixi iyo waxyaalaha kale la gowracayo watijaaraati iyo ganacsiyada dhexdooda dadka markaa ay kala ganacsanayaan wa fi lxaqiiqati xaqiiq ahaan low aradnaa haddaan doono tafsiila kalaami ibni cabbaas hadalka ibnu cabbaas inaan kala saarno wa ticdaad almanaafici addiiniyati waddunyawiya oo aan tirinno manaaficda iyo dheefaha diineed iyo kuwa adduunyadee ku jira allatii taasoo ashaara ilaha uu tilmaamay lataxasala lana kaiirun waxa inoo soo xasili inoo soo bixi lahaa kaiiru nin badanoo min hadi manaafici ka mida fa min hadi manaafic haddaba waxaa ka mida awala ijtimaacu lmuslimiin muslimiinta kulankooda iyo midnimadooda iclam waxaad ogaataa ana mabnaa hada diin diintani wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye cala alijtimaaci kulanka iyo wadajirka wata'aalu bayna almuslimiina iyo dadka muslimiintahi kuwa isu dhow oo isu duman inay noqdaan falidaalika sidaa daraaddeed ayaa jacala allahu tacaala ilaahay wuxuu ka yeelay mucdama cibaadaati lmashruuca cibaadooyinkiisa uu jideeyey badidooda iyo weynankooda ilaahay wuxuu ka yeelay sabiilan jid iyo waddo ayuu uga dhigay lialwaanin min atalaaqi fimaa baynahum midabo kulanka dhexdooda ah macnaha cibaadooyinkaa uu ilaahay jireeyey oo dhan weynankooda ama badidoodu waxa weeyaan waa jid midabo iyo noocyo kamida kulanka ay dhexdooda ku kulmayaan yacni waxa weeye waa waxyaalo maxadaad iyo kaalmo loo yeelay oo ay ku kulmayaan tusaale inoo soo qaateen jacala lahum ilaahay wuxuu yeelay liqaa'an kulan yatakararu soo noqnoqonaya kulla yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan jeer calaa mustawa alxayi alwaaxidi min albalda oo heerka xaafadda keliya ee beledka ka ahaatay maalintii shan jeer ayaa laysu imanayaa heer xaafadeed baana laysugu imanayaa wa sharaca litadliimi daalika kulankaa shanta jeer maalintii wuxuu u jideeyey nadaamintiisana salaata aljamaacati salaada jamaacada salaada jamaacada ee shanta jeer maalin walba ay xaafadii ay isugu imanayso masaajidka waa kulan midnimadooda iyo wada jirkooda iyo isudubankooda xoojinaya wa jacala lahum waxa kaluu yeelay liqaana aakhara kulan kale yatakararu soo noqnoqonaya fii kulli usbuucin mara wiiggii kastaba hal mar calaa mustawa albaldati alwaaxida kaasoo heerka magaalada ah heerka magaalada keliya ah wa sharaca litandiimi litandiimi dalika kaa nadaamintiisana wuxuu u jideeyey salaata aljumucati salaada jumcada salaada jumcada ee wiiggii hal maalin laysu imanayaana ayana waa heer magaalo ayaa la ysugu imanayaa ama xaafadii weyneyd ayaa la ysugu imanayaa dadkii xaafadaha yacni ku kala qaybsanaaye ee shanta maalmood ee yacni lixda maalmood ee kale shanta salaadood masaajidaha ku kulmayey ayaa dhammaantood isu imanaya oo masjid lailaa masjaamic oo weyn ayay isugu imanayaan oo ay halkaa kulan weyn ku wada qaadanayaan wa jacala lahum waxa kaluu u yeelay liqaan aakhara kulan kale yatakararu fii kulli caamin mara oo sanadkii hal mar soo noqnoqon calaa mustawa albiqaaci alislaamiyati kulliha oo heer buqacdaha iyo goobaha islaamiga dhammaanteedba dhul alliyaar iyo dhulka islaam ku nool yahay iyo biqaacdooda iyo beledaho buldaantood oo dhan heerkeeda ayaa sanadkii hal mar laysugu imanayaayo laysugu imanayaa halkaa wa sharaca litandiimi litandiimi dalika kaa nadaamintiisana iyo isku dubaridkiisana waxa uu jideeyey alxaja ilaa beyti alxaraam xajidda loo xajinayo beytka ilaahay yacnii saddexdaa kulan ee kala hooseeya ee kaa maalintii shanta jeer lagu kulmayo ee heer xaafadeed ah kaa wiiggii lagu kulmayo marka ee salaada jumcada ah ee wiiggii ayana hal mara heer magaalo iyo kaa sanadkii dadka muslimiinta oo dhammi ciddii awoodda ay isu imanayso saddexdaa ayuu u yeedhay ilaahay kulan intaasoo dhanna waxaa laga leeyahay midnimada muslimiinta wada jirkooda walaalnimadooda in lagu ilaaliyo haaniyan mar labaad waxaa ku sugan xajka ixyaau xaqiiqati aluquwa alislaamiya noolaynta xaqiiqada iyo dhabnimada walaaltinimada islaamka wa ibraasiha iyo in lagu muujiyo bishaklin maxmuusin yani la taaban karo maxsuusin bishaklin maxsuusin shakl iyo qaab la taaban karo oo la arki karo bixaydu si oo laa tu'asiru calayhaa walaaltinimada islaamka aanay raadaynaynin xawaajisu luqaati luqooyinkan kala duwan ee dadka xaajiskaa u noqonaya kala teedaya wa tabaacudi ilbuldaani iyo balaadooda kala fogaanteeda wa khayru wasiilatin wasiilada iyo waxa lagu gaadhay ugu khayr badan liixyaa'ihaa walaaltinimada islaamka noolaynteeda waa talaaqiihim inay ku kulmaan xawla beyt illaahi alcatiiq ilaahay beytkiisa qadiimkaa horreeyey hareertiisa yalhajuuna ayagoo ku dhawaaqaya biducaain waaxidin duco keliya lirabbin waaxidin rabbi keliyana u dhawaaqaya bitijaahin waaxidin dhinac qulana u wada jeeda waa noolayn xajka waxaa ku soo noolayn walaaltinimadii islaamka la noonaynayo oo si malmuus ah oo la taaban karo maxsuusa loo taaban karo haddii ay dadka markaa kala teedaysay luqooyinkoodii oo kala duwan bilaadoodii oo kala wada fog wasiilada ugu wanaagsan ee yacni laysku bari karo ee walaaltinimadooda lagu muujin karo waxa weeye inay ilaahay beydkiisa iyo kacbada ay ku kulmaan ayagoo hal wax ku wada dhawaaqaya ayagoo rabbi keliya u dhawaaqaya ayagoo meel qura u wada jeeda haalidan mar saddexaad waa shaddu lmuslimiina jamiican muslimiinta oo lagu xidho dhammaan mahmaa tabaacadda diyaaruhum inkastoy daarahoodu kala fogaadaan ilaa mixwari maka almukarama udubdhaxaadka yacni maka almukarama waa udubdhaxaad muslimiinta ka dhaxeeya waa xudundii adduunyada waa muslimiinta oo dhammaantood inkastoo ay kala fogaadaan ay qaaradaha adduunka kala tagaan waa dhammaantood in lagu wada xidho mixwarka iyadoo dhexaadka maka almukarama allatii maka almukarama oo hiya iyadu mashriqu lislaam islaamku halkii uu ka soo baxaya fi lardi dhulka halkuu ka soo biliiqay ah walatii taasoo minhaa xaggeeda inbasaqa uu ka burqaday nuuru tawxiidi ilaahay keliyeelkiisa nuurkiisu ilaa aqdaari alcaalami caalamka jihooyinkiisao dhan uga faafay litakuuna si ay u noqoto ramsa waxdatihim midnimadooda calaamadeeda si ay u noqoto wa tajsiida mabda'ihim iyo mabda-oodaas oo jid laga dhigayo iyo wax shaqaynaya laga dhigayo waxaa la doonayaa oo kale iyadana ku sugan dadka muslimiinta ahee kala fog in udubdhexaadka iyo xudunta kacbada ahay dhammaantood u soo wada tukanayeen ee uu islaamku ka soo ifay ee uu markaa nuurka tawxiidku uu ka baabuu ka burqaday ee uu adduunka ka gaadhay in halkii lagu xidho midnimadooda shayga muujinaya ee mabda-ooda markaa yacni jidh iyo wax markaa shaqaynayo mida ka dhigaya halkaas ayaa lagu xidhaya raabican mar afraad huwa xajku madharun waa muuqaal min madaahiri almusaawaati bayna almuslimiin muuqaalada sinaanta muslimiinta ka mid a waa muuqaal muujinaya muuqaalada midnimada muslimiinta tasqudu fiihi xajka dhexdiisa waxa dhici jamiicu اlictibaaraat waxyaalihii dadka loo ictibaarinayey ama waxyaalihii dadku ay tirsanayeen ay ictibaarinayeen o dhan baa meesha ka bixi allatii taasoo tumayizu naasa dada kala soocaysay wa taxmiluhum ku xambaaraysay cala tabaaquri inay isugu faanaan fi lmalbasi waxa la xidho walmaskani iyo meesha la degan yahay waxaa lagu muujinaya xajka sinaanta muslimiintu ay siman yihiin wax alliyaaliyo wixii dadku ay ictibaaranayeen ee ay tirsanayeen ayaa meesha ka baxaya ee dadka kala saaraysay hadday xagga maryaha iyo xagga guriga ay ku kala saarnaayeen laba maro oo keliya ayay raggii wada xidhanayaan meel qura ayaa la wada seexanayaa taandhooyin yar baa la wada seexanayaa buuraa la wada seexanayaa meelaa la wada korayaa fa fii carafaat wa miluhaa fii minan carafo wa miluhaa fii minan minanna waa lamide wa cinda ramyi اljamaari marka buuraha la tuuranayo wa fi awaafi iyo awaafka yakaadu wuxuu dhan yadiicu lhaniyu kii qaniga ahaayee maalqabeenkaa ugu maalka badnaa inuu ku hallaabo wala yucrafu lfaqiir faqiirkiina aan la garanin waayo labadiiba laba hayloo cadcad bay wada sidaano halkaasay wada marayaan wax alliyaaniyo wax lagu kala garanaya wax lagu kala saarayaa midnaba ma jirto wayastawi sayidu sayidkii walmasuudu iyo kii madaxda loo ahaa walkhaadimu kii shaqaale ahaa walmakhduumu kii loo shaqaynayey ayaa iyaguna sin kii sayidkaa wax lahaa iyo mas-uud iyo sayid kii addoonkii suu lahaa khaadima kii shaqaale ahaa kii loo shaqaynayay baa sinmaya wa taqmuru ljamiica dhammaan waxaa wada daboolaysaa rawxaaniyatun waaxida rawxaaniyad iyo yacni hilow diineed ayaa wada daboolayo mida wa hiya rawxaaniyadaa kelidahna nashwatu lqurbi min allahi wa tataluci ridaahu waa mirqanka uu leeyahay ilaahay u dhowaanshihiisa iyo u hanqaltaagga loo hanqaltaagay ridaahu raalli noqoshadiisa nashwa waxaa la yidhahdaa sakhrada marka ugu horaysa ayaa la yidhaahdaa ee ay ku dhuftaan ayaa la yidhaahdaa irtiyaaxa iyo faraxa iyo raynrayntana waa la yidhaahdaa markaa dhammaan waxaa rawxaaniyad markaa iyo arrin diini ah oo ruuxdoodii markaa noolaynaysa ayaa wada daboolaysaa wahiya nashwatu lqurbi waana mirqaankaa u dhowaanshaha min allahi ilaahay loo dhowaanayo wa tataluci liridaahu iyo raali noqoshadiisa hanqaltaageeda yacni halkaas wax liyaaliya wixii la ictibaarinaya o dham intay ka hadhaan ayaa rawxaaniyaddaas iyo markaa ilaahay u dhowaanshihiisaas ayaa koobaya sanad dhoweyto ayaan taandha annagoo carafo ku jirna ayaa waxaan arkay mid baa ila fadhiyay kii kale uu tegey laba nin oo kuwa ganacsatada ugu waaweyn soomaaliya ugu lacagta badana oo mid waliba markaa go' yarna uu guntan yahay go' yaroo kalena uu hilaaban yahay oo halkaa agtaydoo kale intuu mid baa iga tego kale intuu kii kale u tegey isgarab jiifa ayaan arkay iyo dadkii kaleo markaa iyaguna hareera jiifa markaasaa runtii aad inaan sawir ka qaadamay ayay ku habooneed markaa yani labadaa nina ganacsaiyo siday maanta ula siman yihiin dadkii kale iyo markay meelahooda joogaan sida loo daba yaacay iyo sidaan markaa loo helin iyo halkaas sida ay markaa dadka ay u dhex jifaan yani aad iyo laxad u qariibe waa tani cunmad sheegaya inahu madharun raa'icun waa madhar iyo muuqaal cajiiba oo yudakiru xasuusinaya bilmabda' bilowgii halkii bini aadmeri uu ka bilaabmay xiina yakhruju nnaasu markay dadku ka soo baxayaan min butuuni ummahaatihim hooyooyinkood caloolahooda sawaan iyagoo siman yacnii waxaynu ku wada dhalanaa innagoo siman oo mid wax sitaa aanu jirin oo iswadaawoda baynu ku dhalanno laa maziyata liaxadin mid wax dheeraada calaa hayrihi aanu ka mudnayn kamaa yudakiru siduu inoo xasuusinayaba bilmacaadi noqoshadii xiina yaquumu naasu marka ay dadku u kacayaan lirabbi alcibaadi addoommada rabbigooda markay u kacayaan xufaatan ayagoo kabala curaatan ayagoo qaawan laa axsaaba wax la xisaabsado walaa ansaaba iyo nasabyaal midnaba aanay u dhexaynin labadaa jeer buu ina xasuusinaya xajku markaa u horraysa ee dee wada la wada dhashay ee isagoo qofku qaawan oo daciifa oo wuxuu haystaa aanay jirin oo magac aan lahayn oon waxba lahayn oo quraanjada yar ama dursiga isku taagaa uu dhibayo iyo noqoshadaa marka dambe iyadoo wax liyaaliyo wixiiba laga maran yahay oo la kabala yahay oo la qaawan yahay markaa xagga ilaahay loo noqonaya labadaa jeer way ku xasuusinaysaa khaamisan marshalaad waalxaju ka daalik xajku sidaasoo kale akbaru mudakir waa xasuusiye ka ugu weyn oo yudakiru lmuslimiina muslimiinta xasuusinaya xaala aabaa'ihim aabbayaashood xaaladoodii wa aslaafihim iyo kuwii ka horreeya oo min alambiyaai waalmursaliin nebiyadii iyo mursaliintii la diray ah fa kullu mowqifin mowqif kasta iyo meel kastoo la istaago iyo wax kastoo la qabto oo min mawaaqifi alxaji xajka mawaaqifdiisa iyo meelaha la istaagiya waxyaalaha la qabto ka midii murtabidun wuxuu ku xidhan yahay bixadatin dhacdo yuhiiru kicinaya fii mashaaciri lxujaaji xujaajta mashaacirtooda iyo daraykooda ku kicinaya kaiira min adikriyaat in badanoo waxyaala la xasuusta ah waxay leeyihiin culimmadu xajku waa waxa ugu weyn ee muslimiinta xasuusinaya xaaladii aabbayaashood iyo dadkii hore ambiyadii iyo mursaliintii la diray iyo dadkii wanaagsanaa iyo wixii diintan loo soo maray mowqif kasta oo iyo meel kasta oo la istaagay iyo camal kastoo la qabto mawaaqifda xajka ka midina wuxuu ku xidhan yahay xadad iyo dhacdo dadka muslimiinta mashaacir markaa iyo dareen markaa xasuusaa ku kicinaya fa cinda albeyti beytka kacbada agtiisa yatajallaa fii khaatiri lmu'min qofka mu'minka nafdiisa ama qalbigiisa waxa muuqan ibraahim wa ismaaciil nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil wahumaa yubniyaani lbeyt alcatiiq iyagoo guriga catiiqa ah ee qadiimkaa dhisaya waid yarfacu ibraahimu lbeyta yani halkii uu dhisayey ee ismaaciilna dhagaxa uga dhigayay kuniga u ahaa nabiyullahi ibraahimna wasaadka ahaa halkii ayaa istaagi oo taasaad xasuusanaysaa watatajallaa waxaa kaloo muuqanaysa suuratu lmustafaa nabiyullaahi moxamed sala allah alay slm suuradiisii baad sawiranaysaa wahuwa yuqabilu lxajar isagoo xajaru aswadkaa dhunkanaya wa yadcanu wareemaya alasnaama sanamyaalkii litahwa calaa ru'uusiha si ay u daadatoy madaxyaasha ugu dhacdo mustakhdiyatan ayada oo daciifahoo dullaysan mahinatan oo liidata mustakhdiya daciifa daliila baa looga jeedaa mahiina oo liidata isagoo markaa dee la dhacayo markaa warwareemayo mid mid u dhacaya waa halkii ay intaasoo boqol oo sanam ay yaalana nebigu soo galo markaasaa u daadiyey wa cinda safa walmarwa safiya marwa agteeda yatadakaru lmuslimu qofka muslimkaa wuu xasuusanaya haajara calayhi asalaam haajare ayuu xasuusan wahiya tascaa baynahumaa dhexdooda iyadoo ordi tatlubu lmaaca biyo u doonaysa liwaladiha ismaaciil inankeedii ismaaciil markii halkaa la keenay oo qarfo ah ee walaa kaga tegey ee wixii yaraayee markaa sahaya timirtiina ay ka dhammaadeen ee markuu ooyey dabeetana ay safo fuushay ee markaaxbaarkii weyne ay ka soo daadegtay halkan yaree iminka calaamada akhdarkaahee la ordo oo markaa meel toga ahayd ayay markaa yar carartay waa inta markaa la ordo maanta haddana mar way fuushay markaasay haddana ka soo noqotay halkii toba markii maraysay carg toddoba jeer ayay carto taasaad xasuusanaysaa wa fii minan cinda aljamaraat mina jamaraadka agtooda iyo buuraha agtooda yastashciru wuxuu markaa qofkii dareemayaa mawaaqifa ibraahiim nabiyullaahi ibraahim mawaaqifdiisii wahuwa yucaaridu shaydaan isagoo shaydaan markaa ka hortegayo caaridaya wa yukhaalifu awaamirahu waxa uu farayna markaa shaydaanku awaamirtii wuxuu farayana khilaafaya wa yarmihi bilxasbaa oo qururuxii yaryaraa ku ganaya wayuqbilu qaabilaya cala imtihaali amri rabbihi rabbigaa amarkiisa fulintiisiiyo ku darankiisa oo wayunafidu fulinaya maa awxaahu llahu ilaahay wuxuu ugu wahayooday fii ruyaahu riyadiisii min dabxi ibni inankiisa gowraciisa markii ilaahay faray ilmihiisa inuu gowraco ayaa siday riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan malakul jibriil ayaa ibraahim wuxuu u kaxeeyey halkaa iminka buruuhii jamratulcaqaba inuu hawshaa ku soo fuliyo dabeetana halkaa jamradaa u horraysay ayuu shaydaanku markaa waswaasinayo arrintan markaa u diidan ayaa markaa soo hor istaagay markaasuu toddoba dhagax qaatay oo markaa ku tuuray markaasuu dhulka galay haddana buurta ku xigta jamratulwusaa markuu marayo ayuu haddana usoo banbaxay isagoo u waswasanaya oo faraya inuu arrintaa ka joogsado halkaana toddoba jeer buu ku tuuray haddana dhulka ayuu galo uu ka libdhay haddana buurta saddexaad ee jamratu suqraa ayuu ayana kaga soo booday halkaana toddoba jeer ayuu ayadana dhagaxa ku tuuray halkaasaa markaa sunnahaasina uu ka yimi oo ashaydaana tarjumuuna wa millata abiikum ibraahiima tattabicuun markaasaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi shaydaanna waa rajminaysaan milladii iyo diintii nabiyullahi ibraahiimna waa raacaysaan oo halkaasina xasuusta ayaa ku jirta wa fii carafaat buurtaa carafo korkeeda tahuuru fii damiiri lmu'mini qofkan mu'minkaa damiirkiisa iyo dareenkiisa iyo garashadiisa waxaa ku kacaya bawaacisu tadalluc waxyaalihii ku kicinayay tadalluca iyo uhanqaltaagga ilaa raxmat illahi ilahay naxariistiisa waalamal fii makfirati iyo amal iyo ididiilo dembi dhaafkiisa yacni markuu halka carafaad is hortaago ee qofku maalintaa uu soo baxo iyadana waxa damiirkiisa iyo dareenkiisa iyo nafdiisa markaa gelaya yacni tadalluc iyo uhanqaltaag ilaahay naxariistiisa iyo ilaahay dembi dhaafkiisa isagoo rajaynaya walaa yaqiibu can basiiratihi dalika almowqif basiiradiisa iyo araggiisa qalbiga ana kama maqnaanayo dalika almowqif mowqifka alraa'ic ee cajiibkaha aladii waqafahu rasul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaa istaagay fii xajat lwidaac xajat lwidaac mowqifkii iyo istaaggii nebigu istaagayna qalbigiisa ka maqnaan maayo walxaal huwa nebigu calaa naaqatihi hashiisii uu ku sugan yahay yacidu lmuslimiina oo muslimiinta uu waaninayo wayakdubuhum uu khudba akhrinayo wayuqariru lahum uu sugayo mabaadi'a alxayaati araa'ica nolosha fiican mabaadideedu u dhigayey wاlmusaawaati alcaadila iyo sinaan sinaanshaha caadilka ah wاlquwati الsaadiqa iyo walaaltinimada dhabta ah yacni nebi maxamed sala اllahu calayh wasalam ayaa markaa u muuqanaya qofkuu dareemaya oo maalintaa hashiisii ku taagan oo dadka muslimiinta waaninaya oo khudbada u akrinaya oo u sugaya oo u tilmaamaya mabaadida ay leedahay nolosha wanaagsan ee sarraysa sinaanshaha caadilada ah ee muslimiinta loo baahaya inay ka dhaxayso walaaltinimada islaamka wayuxadirum waxaanu uga digayay min alcawdati inay u noqdaan ilaa masaawi ljaahiliyati jaahiliyadii ay ka soo baxeen xumaanyaalaheedii yaa ayuha naasu dadow ina rabbakum mulaa rabbigin waaxidun waa mid keliya kullukum liaadam dhammaantiina aadam ayaa markaa u sugnaateen wa aadamu min turaab aadamna cabuud baa laga abuuray laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin mid carabi mid cajamiya waxba kama fadli badnaa ilaa bitaqwa ilaahay cabsidiisa ayuunbaa lagu kala fadli badan yahay alaa hooyay laa tacuuduu bacdi kufaaran dabaday gaalaha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacdi barhkiin barhka kale qooraha uu ka garaaco ha noqonina ayaa nebigu sala allahu alay sl xagga ha u noqonina yacni wuxuu u sugayaa midnimadoodii wadajirkoodii waxa qura ee ay ku kala fadli badnaanayaanna halka laga yimi waa ku siman yihiin waa ilaahay cabsidiisa iyo u dhowaanshihiisa wuxuu uga digayaa inay markaa islaayaan iyo inay iska hor yimaadaan halka muslimiintu markaa taa ay ka tegeen maanta ee yacni ay iskala sarraysiiyeen ee ay islaayeen ee ayagu markaa ay isku mashquuleen tayay markaa shareecadiiyo diintu ay u dhigtay ayay markaa halmaameen deriska qaybsana halkaa inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma fcna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu llah calى kuli xaal waa kitaabkeeni alfiq lmanhaji waxaynu ku jirnay xajkii iyo cumradii siiba fawaa'idii iyo waxyaalihii xikamka ahaa ayaa ku jiray waxay culimmadu inoo soo tilmaameen shan ka mid a saadisan ka lixaad adif ilaa kulli daalika ka aan soo sheegnay dhammaantii waxaad u geysaa maa yanaaluhu waxay gaadhayaan fuqaraa'u tilka albilaadi bilaadda fuqaradood iyo dadkii baahnaa fii dalika almawsim almubaarak mawsimkaa iyo xilligaa barakaysan min alrisqi risqi ay helayaan alladii kaasoo yugnii faqiirahum koodii baahanaa ku fillaanayo deeqaya asana kullahaa sanadka dhammaanteed taxqiiqan iyadoo la xaqiijinayo lidacwati ibraahima calayhi asalaam dacwaddii nebiy llahi ibraahim waxaa kaloood arrimahaasoo dhan u geysaa bay yidhaahdeen culimmadu waxa kaloo ayadana ku sugan fuqarada iska daa fuqarada ma aha xataa aqniyada iyo maalqabeenka iyo ganacsiga dhulkaasiba mawsimkaa iyo inta cumrada iyo xajka ayay risiqoodii iyo masaaribtoodii iyo wixii ay u baahnay o dhan ay ka helayaan wax aliyaaliyo waxa hudheel yacni make iyo madiine iyo mandaqadaa ka dhisan intaa xilliyadaasuunbaa la galaayo laga shaqaysaa in alle inta kale sanadka waa xidhan yihiin ganacsigoodu markaasuu toban jeer laabmaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood shayga hal riyaal laga siinayay maalmaha carafo iyo in toban riyaal ama wax ka badan la siiyo gaadhigii tobanka riyaal lagu raacayey ayaa lagu raacayaa konton riyaal ama boqol riyaal lagu raacayaa waxa weeye waa nolol ilaahay meesha uu dhigay oo dadkaasi inay ku noolaadaan ilaahay ugu talagalay weliba dhulkaa qarfaha hee adag hadduu dhul qabow oo biyolaho barwaaqo ahaan lahaa dee waa la wada degi lahaa laakiin iminka qof waliba isagoo ka ordayo markuu dee camalkiisa khayriga ka qabsado ayuu markaa iskaga noqonaya kuwii ku noolaayee markaa iyo caynkaasana wixii ay ku noolaanayeen looga tegey marka arrintaasina waa xaqiijin dacwaddii nabiyullahi ibraahim xaysu qaala markuu yidhi rabbanaa rabbigahu innii anuga askantu waxaan dejiyey min duriyatii duriyadayda barhkeed oo dee hajiriya ismaaciila biwaadin tog ayaan dejiyey hayri dii zarcin aan wax zarc u leeyi jirin cinda beytika almuxaram beydkaagii xurmada lahaa ee muxaramkaa agtiisa ayaan dejiyey rabbanaa rabbigee waxaan anigaa u dejiyey liyuqiimu salaa salaada inay ogaan faajcal ilaahay waxaad yeeshaa af-idatan quluub min annaasi dadha ka ahaatay tahwi ilayhi mid u soo iilata warzuqu min ahamaraati midhana ilahay ku arzaaq lacallahum yashkuruuna kayashkuru say umahadnaqaan daraaddeed maanta wax aliyaaliya waxa adduunka midho ka baxa halkaas ayay yeelaan ayagoo daraya waana dhulka aan wax ka baxayaani jirnay qarfadaa iyo buurahaa saabican walxaju tarbiyatu liljismi xajku tarbiye ayuu u yahay jidhka maxaa uu ku tarbiyeynaya cala alkhushuuna adayga wataxamuli almashaaqi dhibaatooyinka markaa u dulqaadasheeda wasabri cala almakaarihi iyo wixii naftu ay ka raysay oo loogu sabro wa tarbiyatu lilkhalqi khalqigo lagu tababarayo weeye cala tawaaduci isdhudhig iyo watasaamuxi isasaamixid wa xusni lmucaasharati iyo dhaqan wanaagsan wa tiibi lmunaadafa iyo dabacsanaan wanaagsan munaadafa had iyo goorale waa caruurta la ciyaaridooda iyo soo dhawayntooda le markaa tiib lmunaadafa waa dabacsanaan iyo soo dhawayn wanaagsan wa tarbiyatu linafsi waa nafdi oo lagu tarbiyadaynayo cala albadli waxbixin watadxiyati hurid wasadaqati iyo sadaqo walixsaani iyo saafal ayaa nafdii lagu tarbiyadaynaya wa tarbiyatu lidamiir qofka damiirkiisa iyo dareenkiisa oo lagu tarbiyadaynayo cala ahaarati nadaafad iyo waraqaaba lilaahi subxaana ilaahay dhowridiisa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaano marka ashhuru lxaji bay culimmadu yidhahdeen wa cala taqdiir mudaafo ashhuru lxaji xajka bilihiisu ashhuru macluumaat weeye ama alxaju ashhuru duu ashhurin bila midu saaxiiba weeye macluumaatin oo la yaqaano xajku bilo la yaqaan buu leeyahy waa shawaal dilqacda iyo toban kore dilxijaa haddaba faman farada fiihina alxaja faman farada ka ku faral yeelaa nafdiisa fiihina bilaha dhexdooda alxaja xaj qofka ku faral yeela bimacnaa xidho ee nafdiisa geliya xaj falaa rafasa intaa uu xajka xidhaya rafas iyo xaaskiisa la kulankiisi ma jiro walaa fusuuqa macaasiya xumaanina ma jirto walaa jidaala muranna ma jira fi lxaji bimacnaa waa nafyi bimacnaa nahyi oo rafas iyo jimaac ha samaynina fusuuq iyo macaasi ha samaynina jidaal iyo muran fi lxaji ha samaynina wamaa tafcalu waxaad samaysaana min khayrin wanaaga yaclamuhu llahu ilaahay waa og yahay oo ilahay waa la socdaa waana idinka abaalin doonaa watazawaduusa hayqaatana waxaa la qolyo reer yamaneeda baan markaas hay qaadin jiray oodhan jiray ilaahay un baanu markaa annagu iskaga markaa baxaynaa xaggiisa ayaa la leeyahay ha yeelina saasoo dadkaa dul fuurina e watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi waxa la sahay qaatana waxa uba ataqwa waxaad su-aasha iyo bini aadmi waxwaydiisiga kaga dhuubsato ama waxa la sahay qaata ilahay cabsidiisa ugu wanaagsan wattaquuna iga qabsadaya ulilalbaab dadka caqliyaal kala how intaa waxay culimmadu inooga baxeen waxyaalihii fawaaidda xajka ku jirtay man yajibu calayhi alxaju walcumra xaj iyo cumra ayay ku waajibaan haddaba yajibu alxaju walcumratu waxay ku waajibaan calaa man mid korkii tawafarat fiihi ay buuxsatay ashruudu sitatu laatiya shuruudda lixdaahee soo socotaa alislaam waaxid alislaamu ka koowaad waa islaamnimo falaa yajibu calaa gayri lmuslimi kuma waajibaya wujuubu muaalaba fi dunya waajib kaga doonid adduunyadaahi ugu waajibi maayo lianna alxaja walcumra xajkii cumradu min alcibaadaati ayay ka mid yihiin allatii taasoo laa yuaalabu biha hayru muslimiin muslimiinta cidaan ahayn aan laga doonaynin walaa tasixu min hayrihim hayrkooda ka ansixi mayno ka ansixi mayso lianna sharda sixati alcibaadati alislaamu islaamnimo shardiya macnaha adduunyada hadda xajka la kaalaya la odhan maayo laakiin islaama baa la odhanaya iyo waxaa la yaaliya wixii markaa xajka ee dee islaamka markaa furuucdiisa ee soo hosgelaya oo kale midda labaad dee inay araadi lmuqadasa inay galaanba looma ogola inay mandaqadan xaramka sooba galaanna loomaba ogola iminka markaad xagga jiddo ka timaado xaramka xuduudda xaramka marka lasoo gelaya laba dhigood bay u sameeyeenoo waaweyn oo midna laga baxayo midna laga gelayo xagga markaad xaramka ka soo baxaysa xagga jidda baxayso waxaa ku qoran nihaayat lxaram marka aada soo gelaysana waa bidaayat lxaram in yar intaanad waddadaa soo gaadhin ayay waddadu kala qaybsamaysaa waddada qayb baa koonfur weecanaysaa markaa taa waxaa boodhka ku qoran ligayri lmuslimiin xaggaa iyo daa'if bay afka saarayaan waddadaa tooskaa xaramka gelaysaan lilmuslimiina faqad baa ku qoran muslim qurun baa halkaa ka geli karaa gaalkiisaga halkaasa looga weecinaya markaa dee marka dhulkiiba soo geli kari maayo siduu gudan markaa itnayn alcaqlu waa caqli falmajnuunu laa yajibu calayhi alxaju mid waalan xaj walan cumra kuma waajibayso waa licadami tamyiizi cindahu kala soocid la-aan baa jirta agtiisa bayna alma'muuri wixii la fariyo waxalmaxduuri wixii loo diiday wixii la fariyo wixii loo diiday midan ma kala garanayo markaa waxba ma saarna walianna allaha tacaala ilaahay idaa akhada markuu qaato maa wahaba wuxuu hibeeyey faqad asqada wuxuu riday maa awjaba wuxuu waajibiyey ilaahay wuxuu hibeeyo caqliga ahay wax lagu kala garanaya markuu qaatay wixii uu waajibiyey caqligaa la socdayna ilaahay waa kiri lianna allaha tacaala idaa akhada marka uu qaato maa wahaba wuxuu hibeeyey faqad asqada wuxuu riday maa awjaba wuxuu waajibiyey leanna waxaan o dhan caqliganay ku xudha caqligii mar hadduu ilaahay ka qaaday wixii la saarayna ilaahay waa kaa saaciyayana walaa yatimu ma dhammaystirmayo atakliifu sharcan qofka sharcaan in la kelifo oo la hawlo ilaa bilcaqli dee caqli mooyaane saas daraaddeed baa qofku intaa uu yar yahay ee aanu caqliga lahayn waxba ma saarnaa fatadan dhexe hadduu qofku waasho oo caqligu ka tagana waxba ma saarna hadduu weynaado asaasaqana waxba ma saarna talaata albuluuq waa qaangaad falaa yajibu alxaju walcumra kuma waajibaya calaa gayri lbaaliqi kian qaangaarkahayn liannahu hayru mukalaf isaguna minaan la hawlin weeye id takliifu sharcan takliifdu waxay noqotaa iyo hawliddu inamaa yakuunu bilbuluuqi qaangaarka waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam uu yidhi rufica alqalamu can halaain qalinkii takliifda waa laga kor yeelay saddex an isabiyi kii yara xataa yabluqa intuu ka qaangaadhay wa can inaa'ibi kii urday xataa yastayqida intuu ka soo baraarugayo wa can ilmajnuuni kii waalaa xataa yabra inta uu ka bogsanayo rawaahu ibnu xibaan walxaakim wasaxaxaahu labadooduna way tasix yeeleen xadiidka iyadoo alfaadiisu yar kala duwan tahay asxaabu sunanna way wariyeen waa xadiid saxiixa arbaca alxuriya xornimo ayaa la shardiyaa falaa yajibu alxaju walcumra kuma waajibaan cala alcabdi addoonkii liannahu laa yamliku maalan maal ma milkinayo bal huwa mawaaluhu isaga addoonka iyo maalkiisa wuxuu hayaabaa milku sayidihi sayidkiisa ayaalo isna waxba ma laha khamsa amnu ariiq waddadu waa inay aamin tahay falow khaafa calaa nafsihi hadduu uga cabsado aw maalihi caduwan hadduu uga cabsado aw kaana ariiqu khataran uu yahay liwujuudi xarbin masalan dagaal iyo waxbaa jira laa yajibu calayhi lxaju xajku ku waajibi maayo wala lcumra danu ku waajibi mayso waa lixusuuli darar dee dhib ayaa meeshii jirta wallahu tacaala yaquulu ilaahayna wuxuu odhanayaa uu leeyahy walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ha ku tuurina nafihin halaag ha ku tuurina dadkan had iyo gooraale dee beryihii hore waxaa dhici jira diyaaradana ma jirin dadku waa ma dee maraakiib iyo doonyay ku iman jireen wixii soo lugaynaya berhina lug bay ku iman jireen dee mararka qaarkood baa yacni dee intaasoo dowladood iyo intaasoo gobol iyo wax kala wada go-ay iyo wax dagaalamaya ka jiri jiray marmar baa dadka soo xajiya ama shaam ka yimaada ama dhul kaloo fog ka yimaada gebigoodaba halkaa lagu furan jiray oo lagu layn jiray oo intaa yaraa dee maka iyo meelaha joogta mooy cid kaleba aan usoo xajii jir dadka la wada furan jiray oo la wada layn jiray dee meelaha dagaal ka jira iminka yaman oo kale da yacni qaybo fara badan oo laga yaabo inay xadka iyo dhulha ay ka geli jireen ayaa laga yaaba dagaaladan inaanay suurtagelin oonay ka gelin yacni suuriya oo kale ama ciraaq oo kale waxaa laga yaabaa inay meelo fara badan oo markaa dad ka iman jiray inay markaa dagaaladan iyo waxaan mashaakilin ka jiray ay xanibaan markaa qofku waa inuu nafdiisii iyo maalkiisii iyo cirdigiisii intaba waa inuu aamin yahay sita alistitaaca waxaa kaloo lixa karid waa inuu awood u leeyahy qofku inuu soo xajiyo waa liqowlihi tacaala ilaahay odhadiisa walilaahi cala annaasi waxaa ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka inuu soo xajiyaa man mid ayuu korkiisa saaranyay istaaca ilayhi sabiila jid ahaan u kara walixadiidi ibni cumar ayaa u daliila radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu nin baa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula allahi maa yuujibu lxaj xaj maxaa waajibiya qaala azaad waraaxila inuu qofku helo sahaydii iyo raaxiladii gaadiidku fuulayay ah rawaahu tirmidi baa wariyey وqاaل xadيiث xasn iبn maaja baa isaguna warinaya xadiidka laakin ضaciif jidا ayaa lagu tilmaama wzaad wraaxila fi xadiiث zaadkan iyo raaxiladan xadiidka ku sugan yufasiraani waxay fasirayaan alاstطaaca karidii alwaarida fi qur'an kusoo arortay man istaطaaca ilayhi sabiila waa qofka sahaydii wuxuu fuulaya hera bima tstaxiqu bima tataxaqaqu الاstiطaaca waxa haddaba isweydiin leh maxay ku xaqiiqoobaysaa ay ku dhaboobaysaa istidaacadii iyo awooddiiyo kariddu walistidaacatu kariddu tataxaqaqu waxay ku dhaboobaysaa bian yamlika alinsaanu qofku inuu helo ow hananayuu leeyahay almaal aladii yalzamuhu maalkii ku laasimayey liadaa'i alxaji waalcumra xajka iyo cumrada gudashadooda maalkii ku laasimayey laga maarmaanka u ahaa waa inuu haysto oo maxay min ujrati markuubin wuxuu fuulayey mushaayadeediia hadduu gaari fuulayo hadduu diyaarad fuulayo tigidhadii hadduu marka fuulayo qale mushkaayadiisii wa nafaqatin iyo nafaqadii dihaaban wa iyaaban sii socod iyo soo noqoshoba waa inuu nafaqadiisiina u haysiyo biilkiisii bilidaafati iyadoo loo geynayo limaa tufriduhu calayhi alyowma maanta waxay ku faral yeelaysaa alxukuumaatu xukuumadaha iyo dowladaha jira ee min nafaqati jawaazi safar nafaqadiiya wixii lagu bixinayey yani baasaboorkii safarka wa ujrati mutawafin kii dawaafinayey mutawafka sacuudigaa ee dal walba cid la qaabilinayo ee isagu markaa mas-uulka ka noqonaya baasaaboorradooda haye meelaha kala dejinaya ujradiisii waa inuu markaa qofku haystaa wayajibu waxaa kaloo waajiba an yakuuna hada almaal maalkaasi inuu ka dheer yahay an yakuna hada almaalu inuu zaa'idan mid ka dheer calaa daynihi dayntiisi waa inuu ka dheer yahay haddii dayn lagu leeyahay wa calaa nafaqati ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqadoodiina waa inuu ka dheer yahay muddata qiyaabihi muddadaa uu ka maqan yahayna waa inuu nafaqadii ciyaalka iyo cidduu masruufayey hadduu aabbihii iyo hooyadii cidduu hayey nafaqadoodii iyo masaarifdoodiina waa inuu waxa uu ku xajinayaa ka dheer tahay dayn haddii lagu leeyahy daynta waa inay ka dheer tahay waa hadday dayn xaalla hadda lagaa rabo tahay hadday dayn xaallaba ha ahaatee yacni qofkii kugu lahaa uu ku ogolaaday inaad soo xajido ama haddii dee dayn waktila ay tahay waxaad iskaga bixisana aada helayso yacni waad soo xajin kartaa laakiin waxaa lagu leeyahay haddii dayn lagugu leeyo dayntaa iyo xajkii aanad wada bixin karaynin xajka kugu waajibi maayo baa la leeyahay laakiin qofku isagoo dayn lagu leeya wuu xajin karaa wuu ka ansaxayaa xataa wuu amaahan karaaba wuxuu ku xajinayo oo hadduu iska bixin karaya dhib ma laha waana in nafaqo isagu wuxuu cunayay sii socod iyo soo socod iyo nafaqadii ciyaalkiisii cidduu mas-uula ka ahaa intaa uu ka maqan yahay waxay cuni lahaayeenna waa inuu usi meel dhigaa waa faralkii xajka hadda u fiirso waa faral markaad u baxaysabaa lagu leeyahay waa inaad wixii ay cunayeen iyo masaaribdooda usii tagtaa waayo adigay ku saaran tahay nabigeenuna sala allahu alay waslm uhi kafaa bilmari isman an yudayaca man yaquud qofka dembi waxa ugu filan inuu halleeyo cidduu masruufayey markaa khuruuj baanad ka bixi karin jaamacad baanad ka tegi karin meel kale ayaanad ka tegi karin ilaa aada masaaribdoodiiyo waxay cuni lahaayeen aada meel usii dhigto haddaad iskaga dhaqaaqdana khayr iyo wanaag kuma jiro dembi ayaad ku jirtaa khayr iyo wanaag kuma jirto kuma maqnide dembi ayaad ku jirtaa maadaama adiguba maqnaanshahaagan iyo waxaad raacaysa waxaad cunayso dha aad ku talagelayso maxaa ciyaalkan iyo dumarkan baahane adigu mas-uul aad ka ahaydna aad waxooda ugu sii dhig weyday markaad hayseeda iyana masaaribdoodii waxay cuni lahaayeen aad u hayso dee adiguna bax markaa laakiin iyagana ilahay baan kaga tegay ana wax walba waa diyaarsanaya may iyaga waxooda usii diyaariyo adigu ilahay hortii u dhaqaaq adoo jilaysaan caqligu saasuu keenaya nabiyullaahi ibraahim iyo haajarana looma dariishan karo waayo nabiyullaahi ibraahim amar ilaahay buu ku socday amar ilaahay ayuu ku socday ilaahay baa yidhi halkaa dhigo kaa kaale ilaahay baa biyaha usoo burqiya kuwan biyana usoo burqan maayaan cirkana waxba uga soo daadan maayaan aday adaa mas-uulka ay ku saaran tahay haddii loo baaheeyo intay balambalaan loo baaheeyona nasri ilaahay ba yimi maahe yani ceeb adiga adduunka akhriya adduunkaba ku saaran weeye marka anwaacu listidaaca waa noocyada ay leedahay istidaacadda iyo awooddu ee istidaacad iyo kariddu walistidaacatu nawcaani istidaacadu waa laba nooc kariddu istidaacatu mubaashara waa karid la baashirid iyo qofkii uu naftiisa u samaynayo wa istidaaca hayr mubaashira iyo istidaaco iyo karid aanu qofkii isagu la baashirayno toos ahayn waa istidaaco iyo awood toosa iyo mid aan toos ahayn miduu isagu la baashirayu la imanayo iyo mid aanu isagii la iman karayni laakiin si kale uu gudanayo haddaba waxayd falistidaacatu lmubaashira istidaacada iyo awoodda la baashiridda ahi hiya an yatamakala alinsaan qofku waa inuu makasaday u suurtagal tahay min alxaji walictimaari binafsihi inuu u xaji u cumraysto nafdiisa bian yakuuna qaadiran waa inuu yahay mid karaya saxiixa aljismi jirhkiisu uu bad qabuufayo u yahay yumkinuhu safar oo safar u suurtogelayo waadayumkinuhu safar u suurtogelayo waadaau lmanaasiki acmaasha inuu guto min gayri an yanaalahu iyadoonu soo gaadhaynin dararun kabiirun dhib weyne ow mashaqatun laa tuxtamal ama mashaqaya dhib aan markaa loo dulqaadan karayn waa inuu qofku awood leeyahay oo jirkiisu caafimaad qabo oo uu safri karo oo xajkii cumradii uu gudan karo isagu kan waxaa la istidaacatu mubaashara waa karid la baashirida itnayn alistidaaca hayru mubaashira waa istidaaco iyo awood aan la baashirid aan ahayn iyo isagii inuu qabto hiya iyaduna an yamlika almukalafu waa inuu qofkan mukalafkaahi hayso min almaali xoolaha xaggiisa maa yumakinuhu wuxuu suurto gelinaya min inaabati hayrihi cid kale inuu joojiyo halkiisii bilxaji canhu si uga soo xajiyo fii xayaatihi intuu nool yahay ow bacda mamaati ama intuu dhintay qofkii isagu lafahaantiisii u kari maayo oo diyaaraddii ma qabanayo oo acmaashii ma soo gudan karayo oo qof socon karayo diyaaraddii qabanayo hawl qaban karayo maaha laakiin xooluu haystaa waxa suurtagaloma markaa qofkaa intuu mushqaayadiisa iyo wixii ku baxayey uu siiyo inuu dabeetana qofkaasi isagoo nool ka soo xajiya ama intuu dhintay dabad ka soo xajisiiyo fiima fiima idaa kaana markuu yahay weeye laa yastadiicu alxaja binafsihi qof aan xajkii nafdiisa u karaynin maxanuuka likibari weyn wuu gaboobay aw maradina maxanun aw naxwi daalika ama kaaya wixii la mida rawa albukhaariy wuxuu warinaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana imra'ata min juhayna ruux dumar oo reer juhayne ah ayaa jaa-ad ilaa rasuulilahi sala allahu alay slam u timi faqaalad waxay tihi ina ummi nadarat hooyaday waxay ku nadartay an taxuja inay xajido famaatad waa dhimatay qabla an taxuja intaanay xajinine afa xuju canha ma ka xajiyaa qaalu wuxu uhi nacamha xujii canha ka xaji buuhi hooyadaa araayitaka wa araayitika waran in kaana calaa ummuki hooyadaa hadduu ku sugnaan lahaa daynun calaa ummiki hooyadaa daynun hadduu ku sugnaan lahaa akunti maalay qaadiyati mid guddo ma ahaan lahayd qaalad waxay nacamhaa qaala wuxu uhi iqduu dayn allaahi ilaahay dayntiisa guda faallahu axaqu bilwafaa ilaahay ayaa u xaq leh oo mudan in lagu ofiye walafdu nasaa'iyi wuxuu ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi ina abii maata waa dhintay walam yaxuja mana xajinin afaa xuju can ma ka xajiyaa qaala wuxu uhi arayta ka waran low kaana calaa abika aabbaha daynun haddii lagu yeelan lahaa akunta maadanay qaadihi mid guda qaala nacam buuhi haa qaala wuxu uhi fadayn ullahi axaqu bilwafaa ilaahay dayntiisa ayaa mudan in la oofiyo warawiya waxaa kaloo la wariyey fi saxiixayn siiqadaasi aanay ruwiya had iyo goraan marka uu daciif yahay baa loo isticmaalaa waruwiya xadiid saxiixa looma isticmaalo waruwiya fi saxiixayn ana imra'at min khascam haweeney reer khascama ayaa qaadad waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina fariidata allahi calaa cibaadihi faralkii ilaahay ee fi lxaji xajka ahaa faralkii ilaahay calaa cibaadihi ku lahaa oo fi lxaji adrakad abi aabbahay bay soo gaadhay shaykhan kabiiran oday weyn xaaluu yahay oo laa yahbutu cala araaxila kumana sugmayo raaxilada iyo gaadiidka afa axuju canhu ma ka xaja qaala wuxu uhi nacamhaa ka xaj welibana waxaa shardi ah qofku marka uu ka xajinayo qof kale ee isagu ka gudanayo inuu nafdiisa hore uga soo xajiyey ayaa laga maarmaana waayo ninkii saxaabiga ahaa ee labayka can shubruma ayaa wuxuu nebigu yihi shubrumahan aad ka xajinaysaa waso akhun lii markaasuu yihi adigu ma xajiday markaasuu ihi maya marka hore naftaada ka xaj buu ihi uma can shubruma kadibna ninkaa shubrumee saaxibka di aad ka xajinayso ka xaj buu ihi lakin marka hore naftaada ka xaj laakiin hadday tahay inuu qofku lacag ka bixiyo isagoon xajinin isagu isagoon xajinin waalidkii hadduu qof lacag u dhiibu idhaahdo ka soo xaj waalidkay taas iyadu wax dhibaatay kuma sugnaa laakiin markaad adigu lafahaantaada ka gudanayso waxaa laga maarmaanaya inaad adigu naftaada markii hore aad ka xajiday mulaaxadaad waa daymooyin waa fiirooyin gaara درسك هلكا إنه وجهك والله أعلم